habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen axad ah bisha julaay waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay guddoomiyaha gobolka baay oo ka hadlaya xaaladda shaqaale gargaar oo shalay laga afduubay duleedka baydhabo iyata mafale gobada jarti iyo gobadaas dhammaantiyo marka ili welba may leedahay caafimaad iyo untusiin iyo nutrition iyo khaasatan dadka hadda meedan baay program oo nutrition ee kasuu biyahan elila rojoynunay marka nutritionist yahay waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha xaajadu adkaataye kolkay meel xun ku aroortay kaar oogada duulay oo aarkii soo diraaye waxaa laga akhriyey hadalladii oohinta lahayd barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku tilmaamay kooxihii ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee dalkaas ka dhacay sannadkii hore in ay ahaayeen kuwo dalkooda khiyaameeyey islamarkaana mudan in qoorta laga gooyo madaxweyne erdogan ayaa hadal ka jeedinayey xus loo qabtay sanad guuradii ka soo wareegtay markii dalkaas uu ka dhacay inqilaab fashilmay sannadkii hore taas oo astaan looga dhigay in xusaskaas lagu qabto buundada ku taallaa istanbul ee bosporus waxaana dhintay in ka badan ilaa laba boqol iyo konton qof oo isku dayayey in ay fashiliyaan inqilaabkaasi
hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senadka maraykanka mitch mcconnell ayaa sheegay in dib loo dhigi doono codaynta la xiriirta mashruuca daryeelka caafimaadka ee wax laga bedelay hadalka mcconnell ayaa yimid markii ay soo baxeen warar sheegaya in dhakhaatiirtu ay kula taliyeen senator john mccain inuu sii joogo arizona muddo toddobaada kadib markii shalay oo sabti ahayd qalliin isha bidix looga sameeyey laga soo saaray xinjir dhiiga mcconnell waxa uu sheegay in inta uu ka soo caafimaadayo senator john mccain uu golahu dib u dhigayo cod uqaadidda xeerka cusub ee ay xisbiga jamhuuriga riixayaan ee dhinaca daryeelka caafimaadka ah maqnaanshiyaha mccain waxa uu halis gelinayaa meelmarinta mashruuca caafimaadka iyagoo xubnaha golaha odayaashuna ay si isku dhow ugu kala qaybsan yihiin arrintani senatarada jamhuuriga waxa ay u baahan yihiin konton cod si loo meelmariyo xeerkan cusub ee lagu bedelayo obama care maxkamad ku taalla dalka iiraan ayaa xukun gaadhaya ilaa toban sano ku riday muwaadin u dhashay dalkan maraykanka sida laga soo xigtay afhayeenka garsoorka iiraan ku-xigeenka madaxa garsoorka dalkaas ayaa sheegay in ninkan ay aqoonsadeen islamarkaana ay gacanta ku dhigeen laamaha sirdoonka ee dalka iiraan muwaadinkan maraykanka ah oo aan la sheegin magaciisa ayaa la tilmaamayaa in uu yahay muwaadin haysta laba jinsiyadood oo mid ka mid ay tahay maraykan halka dalka labaad ee u dhashay aanay weli shaacinin iiraan ayaa xabsiga dhigtay muwaadiniin u kala dhashay maraykanka britain austeria canada iyo faransiiska iyaga oo ku eedeeyey falal la xidhiidha basaasnimo
aragti ururin la sameeyey ayaa tilmaamaysa in shacbiyadda madaxweynaha dalkan maraykanka ay hoos uga dhacday halkii ay ahayd gugii lasoo dhaafay aragti ururinta ugu dambeysay ee ay wada sameeyeen the washington post iyo a b c ayaa muujisay in dadka ogol donald trump ay bishii abril hoos uga dhacday labaiyo afartan boqolkiiba iyadoo gaartay lix iyo soddon boqolkiiba wargeyska washington post waxa uu sheegay in tirada diidmada madaxweynaha ay sare u kacday
caweysin wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan waxaa weli gacanta kooxda al-shabaab ku jira shaqaale samafal oo u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo fadhigeedu yahay magaalada baydhabo ee gobolka baay shaqaalahaasi ayaa waxaa shalay ay kooxda ka afduubatay degmada daynuunaay oo ay howlo samafal ugu socdeen wararka v o a ay helayso ayaa sheegaya in kooxdaasi ay dalbadeen lacag si ay usii daayaan adhidhaahdee shaqaalahaasi oo ka kooban shan rag ah iyo laba dumar ah hase ahaatee guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow oo v o e da la hadlay ayaa sheegay inuusan ka warqabin lacag madax furasho ah oo kooxdu ay dalbatay isagoo sheegay in haddii ay dalbadaanna aanay diyaar u ahayn in ay bixiyaan cashe ibraahim aadan ayuu khadka telefoonka ee magaalada baydhabo kula hadlay guddoomiyuhu shalay raabtinama baabur oo isamafale ahe oo mbay doynunay yaa wayla kulumeen jidgooye oo al-shabaab dhigdi marka baaburku mid ee baaburtaasa an gacan gali ki kalena anagadi marka baaburkaasi way saarnaaytay lama gebdhood iyo shan oo rig e oo darawalka kumid ay marka baaburkii i dadkii hata maqoyin xaaladii oo dee ada intii una xogto unahayna may waa ini weli gacantayo ka jaraan laakiin iyo fiyaawin marka maxaan u haysana ay dheheen maxay u qabsadeen shaqaalahaasi gargaarka waxaa la sheegay inay magaalada baydhabo ay imaan jireen inay shabaab dhex mari jireen hadda laakiin maxaa keenay inay afduubtaan oo ay qaataan shaqaalahaasi gargaarka walahi taas yo ku jawaabo koran aniyada jawaabtiye ma biikor waliyan gobsada englandka gobsada yaa sheega kor shaqaalahaasi gargaarka ma soomaaliba mise waa ajnabi ah bal haddaad sharaxaad ka bixisid soomaaliyo dhamaantiyo soomaaliyo marka oo dad local ew oo araada dadkii localka ayaw marka dhamaantiyo soomaali ahayen waa gartay marka hay-adahay u shaqaynayeen kuway ahaayeen hay-adda lerow grade ayaan shaqeeyeen maxay qabataa hay-addaas samafala gobadaas abaaro iyo dadka sagaal ay sameeyen wali oo hay-ad samafale gobada jarti yaa gobadaas dhamaantiyo marka dhiliwelbe may leedahay caafimaad iyo untusin iyo nutrition iyo khaasatan dadkaata meelan bay program oo nutrition ee kasuubiyahay meelaro doynunay marka nutritionist yahay marka hay-ad gudaha laga leeyahaa mise waa hay-ad ajnabi ah wakiiladeedii koonfur galbeed ay ahaayeen hay-ad oonay tahay soomaali ow waa gartay shaqaalahaasi waxaa la sheegay shabaabka hadda ay haystaan inay madax furasho dalbanayaan marka ilaa imise dalbanayan in ay shaqaalahaasi laga siiyo xogtiyeeda mehelna marka ini oo madaxusho dalbadan hay-ada dadki haytadi madan hay aragi laakiin ma in sheegnin ato madax furasho dalbadan ma in sheegnin iyo warsadan maxaa loo haystaa ay dheheen marka maxay kuu sheegeen wardheeri oonay de waliyon haysadan ama kasii koraso raamakinka sheegay marka waliyon haysadan jawaabtiyo yo yo gorode an makaso laakiin waxaa la yidhi waxay rabaan oo ay ku doodayaan in madax furasho laga siiyo oo lacag haddii la siiyo ay sii daynayaan marka lacagtaasi adinku maamul ahaan ma bixinaysaan
lanmadaxfurshlanqobsibeesaatakahormakabiyinatanamakabiyaan maxaa yeelaysaan markaas wali weelaan may ku codsadaan dadkaasi samafalahayn in hadiyaan yaanay ku codsadaan dadka kucodsadeen cid kasta haato hadday ku adkaystaan in ilaa lacag la siiyo aysan soo daynayn maxaa adinka kaalintiina ay noqonaysaa ka maamul ahaan kaalin oo kaeedegna leh dadkaasi beesan nasiina masuuriwaas ni beesa oo dad lakafurda una dhiibnona masuuriwaas marka madun madi madiyo eranga argaanayeeda naftiya buli warje mahayno horta warje cidaabay madaadal ku hadlay laakiin waxaan ognahay cali wardheere inta badan shabaabka magaalooyinka ay joogaan hay-adaha ka shaqeeya ganacsatada dadka magaalada jooga inta badan lacagay ka qaataan marka in ay lacag dalbadeen ma maya ini ini dalbaden lanka lankiyo ku dalbadayen aan sheegan ana ma in sheegna marka langiyo ku dalbaden hoobajer ana ilaha ta mooji langiyo ku dalbaden hooba dhii korta laakiin ana moojiya kee marka hay-adday u shaqaynayeen xafiiskooda markaad is aragteen maxay kuu sheegeen xafiisko dadkii inioonay tahay hogti oo helnay dadkii galantala kahay noolin faydiin taasan in sheegeen marka haddii lacag la siin waayo dadkaasi inay naftooda halis gashaa laga yaabaa adinka marka ka degma ahaan ama ka gobol ahaan maxaa dadkaas ugu gurmanaysaan maadaama ay idinla shaqaynayeen dadka deegaanka ay u adeegayeen oo ay ahaayeen dad samafal ka shaqaynaya adinka maxaad ku caawin kartaan unawali kacaawiyaan wal o unato ninkaysan madi una weelano sheegaan hato ma sheegaan wali una kacaawiysan marka de istraatiijiyadii ta oo hatuna mayleray suuga ka sheegan me marka oktija leyla sheegan marka ilaa iyo hadda in ay nool yihiin adinku xaqiiq ma idiin tahay a noolin hata ilaa hata noolin xaggee lagu hayaa dhiniyaalka dhulka shabaab haysadan meel kumid ee lakahay marka ma loo qaadan karaa arrintan madax furashada ama lacagtan ay dalbadeen inka maamul ahaan ad ka leexleexanaysaan a carabka ku dhufataan cali wardheere maamul may warsado madi beesafadayan maamul ma warsadan hadii nafta ina ogaato fayle beesada meelil kalo warsaday una mayn warsado madun maan hanu warsanay hoona warsadan nasiyaad kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow oo khadka telefoonka ugu warramayey cashe ibraahim aadan cashuud
fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waa axad lix iyo tobanka bisha julaay sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda waxaa daadihinaya ismaaciil farjar iyo anigoo ah caashi ibraahim shirkadda maamusha dekadda magaalada muqdisho ee alberig layidhaahdo ayaa qalabka fududeeya dejinta xamuulka maraakiibta ku wareejisay dowladda soomaaliya maanta qalabkaasi iyo mas-uuliyiinta dowladda oo halkaasi ka hadlay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad shirkadda maamusha dekadda weyn ee magaalada muqdisho ee albayraka ayaa maantay soo bandhigtay qalab lagu hormarinayo howlaha shaqo ee ka socda dekadaasi qalabkani oo isugu jiray gaadiidka dejiya konteynarada iyo kuwa qaada ayaa lagu wareejiyey dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka badda iyo dekadaha maryan aweys jaamac oo ah wasiiradda badda iyo dekadaha ayaa sheegtay in qalabkani wax weyn ka tari doono howlaha shaqo ee ka socda dekadda qalabkan aad arkayso waxay qayb ka ahaayeen heshiiskii albayrak iyo dowladda soomaaliyeed ay la gashay gaar ahaan wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda waana runtii qalab loo baahnaa wejigii ugu horreeyeyba markay soo galeen dekadan inay keenaan laakiin dib u dhacyo badan aan dareemaynaa inay dhacayn hadday runtii ay bilaabeen inay qalabkaani ay keenaan waxayna runtii daahfur ay u tahay wada shaqaynta shirkadda iyo wasaaradda ka dhexaysa oo aan rajaynayno mustaqbalka dhow in howlo intaan ka badan la qaban doono dekadda sidaad arkaysaan waxaa ka jira runtii dhibaatooyin badan oo sida meelaha maraakiibta ay kusoo xirtaan oo runtii u baahan dayactir aada u badan sidoo kale madaxa shirkadda albeereke axmed saami oo hadlay ayaa sheegay in qalabkani uusan ku ekayn midka hadda la keenay islamarkaana ay imaan doonaan qalab kale oo wax weyn ka tari doona dekedda muqdisho axmed cabdi xasan wataac oo ah qabiir dhinaca dekadaha islamarkaana la hadlay v o eda ayaa sheegay in qalabkani casriga ah uu sahli doono in si degdeg ah lagu dejiyo xamuulka saaran maraakiibta soo gaarta dekedda muqdisho qalab haddaad aragto waa horumar marba haddii qalab yimaado wuxuu hormarinayaa adeega loo qabto bulshada soomaaliyeed marka waa ujeedaa qalabkan wuxuu isugu jiraa taaragtaris iyo folk liftis iyo stakaris oo isugu jiraa dhammaan waa qalabka ay isticmaalaan dekaduhu maraakiibta konteynerada waxaan dejinaynaa afartan sideed saac iyo in kasii badan hadda waxaan rajaynaynaa in ka yar labaatan afar saac inaan dejina maadaama aan helna qalab oo sufishanti ah shirkadda albeyrek oo ah shirkad turkish ah ayaa horey heshiis ula gaartay dowladda soomaaliya balse maryan aweys wasiiradda badda iyo dekadaha ayaa sheegtay in heshiisyada qaar dib loo eegi doono heshiiska waxba iskama bedelin laakiin dowladda siday ku dhawaaqday waxaa dib u eegis lagu samaynayaa dhammaan heshiisyadii dowladda iyo shirkadaha brivatka ay la galeen taasna waan ku hol jirnaa oo waan bilowna waan guda galnay axmed xasan colaad v o a muqdisho
caweysin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinaca iyo dalka kanada haddaan aadno waxaa ka socda dalka kanada ciyaaraha toddobaadka soomaalida halkaasoo kooxo kala duwani ay kubadda cagta ku ciyaarayaan haddaba wariyaha v o a ibraahim xasan daandure oo kanada ku sugan ayaa wararkii ugu dambeeyey iyo kooxihii ciyaaray iyo halka xaal marayo warbixintan nooga soo diray
habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa isku hordiiyey ciyaartii hore dhalinta cuslaatay ee boston old boys iyo washington waxaana afar iyo laba gool ku badisay kooxdii boston ciyaartaasi oo ahayd mid aada u xiiso badnayd ciyaartii labaad ee dhalinta cuslaatay ee odowa iyo toronto oo final ahayd ayaan waxba laysula harin waxaana labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar wanaag guusha waxa ay ku raacday oo koobkii hantay kooxdii ottawa oo hal iyo eber kaga badisay kooxdii ku cayaaraysay magaca toronto ee dhalinta cuslaatay ciyaartii aada loo wada sugayay ee semifinalka ayaa xalito waxa iyadna ay dhex martay dhallinyarada labada kooxood ee north london stars u k iyo kooxda hilaac ee toronto canada si wanaagsan ayaana labada kooxood ay ciyaar la jeclaystay usoo bandhigan fagaalana ula yimaadeen labo iyo hal ayaa waxaa ku adkaatay kooxda north london stars u k oo iyadu usoo gudubtay finalka waxaana ay caawa la cayaari doontaa kooxda midnimo minnesota haddaba waxaan garoonka kula kulmay nuur xaaji cabdiweli oo ah tababaraha kooxda north london stars tottenham u k waxaana uu iga warramay dadaalka dheer ay u soo galeen in ay soo cadbiyaan dhallinyaradani isagoo u mahad celiyey ciyaartooyda north london stars iyo ururka today kadibna waxaan wareystay laba ka mid a dhallinyaradii ciyaartooyda ahayd ee garoonka uga cadcadeed bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilaah mahad iskale oo na gaarsiiyey feenaalka annaga olin waa dadaalnay laakiin ilaahana garab galay tiimka naga soo jeedana ciyaar adag ee soo bandhigeen ururka todayna waa urur sano koobka soo qabanayo waa ururka keliya intaasoo sano consecutive qabanayo aadan u mahadsan yihiin iyo soo dhawayskeenna waxaa laakiin mahadda ugu weyn iskale ilaah ka sokow ciyaartooyda oo muujiyey in ay imaadaan xaggan imaadaan annaga only waan wixii waa isku soo keeni karnaa tactic iyo laakiin dadka garoonka ku jira waa dadka iskale mahadda ugu weyn mahadsantahay adiga ee magacaan bismillahi rmaan raxiim magacay waxaa waaye axmed cali number lixa ka ciyaara defensive midfield kooxda north london aa ka tiirsanaha markaas we're very happy alxamdulilah finalka dada inaa gaarne last year kooxda ma ka tiirsaneen quarter finalka ay ku hereen banaadir aa karaaye this year xataa the first game waa laka badiyey banaadir la laka badiyeen markaas laakiin kabacdi waa ismuujina ciyaar kasta waa raayna si fiicana u ciyaarna dad koox oo hilaaca u baxna oo u badan taageerayaasha UK ula jireen laakiin difaac we had a strong defense today alxamdulilah midfieldka xataa si fiicana u ciyaarna and enchines badan aas samaysana xataa wax badan waa gafna laakiin at the end waa laku soo weerareen laakiin we defended well alxamdulilah waa mahadsantahay adiga magacaaga ii sheeg waalid xarbi faarax waalid meeqa sanaa jirtaa cayaarta caawa waa adkeyd soomaali la isku day soomaaliga maanta waa very kulul game waa adkeyd so maanta very hard game okay alhamdulillah masha allah we succeeded to the final aha so insha allah beri waa weerarina waa rajeynaysaa cabdirisaaq cadare oo isaguna aad cayaaraha u jecel una taageera dad badanna ay yaqaanaan ayaan kula kulmay garoonka cabdirisaaq cadare cayaartai caawa waad arkaysay bulhaanka iyo qayladana way badnayd labadoodaba laba taageerayaaloo kala duwanay wateen ka warran asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu aad baan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaniska wanaagsan ee v o ay siisay ibraahim xasan daanduray waxa weeye aniga oo magacayga ladhaa cabsaaq cadare ciyaar wanaagsan baa meeshan ka dhacday ciyaar aad u qurux badan baa ka dhacday ciyaal yarar baa ka dhacday hilaac iyo waxa wada ciyaareen north london ciyaar aad u qurux badan bay ahayd isku tamar bay ahaayeen laakiin waxa weeye waxa badiyey northern star london waa ciyaal yaryar oo marti ku aaturanoo waxa weeye aad baan u soo dhowaynaynaa haddaan ka mid ahay ururka today jaaniska wanaagsan ee f o ay siisayna aad baan u salaamayaa everybody wixii magacayga yaqaana thank you very much beritoole waa finalkii waxaan dadka farayaa insha allah in laga soo wada qayb galo marka aad iyo aad ba maaragtay u mahadsan tahay jaaniskaana siisay v o waxa weeyaan waa waa idaacadda keliya aanu dhegaysanno ilaa meel walba aad baan u salaamayaa saaxiibkay yabarowna waa halkan aan ka salaamayaa iyo inta magacayga taqaan waxaa kaloo garoonkan kula kulmay cali maxamed muudey oo ururka today ka tirsan ahna guddoomiyaha dhanka farsamada oo iga warramay howlaha iyo qabaqaabada ciyaaraha wuxuuna talo u soo jeedinayaa waalidiinta ku nool dalka kanada cayaarahan waxay ku bilowdeen maasha allah saddex iyo toban kooxood sanadba sanadka ka dambeeya macnaha way soo siyaadayaan wakhtiga la qabanayana waxa weeye aad iyo aad u yaryahay hadda markaan bilownay cayaaraha ilaa iyo hadda wax dhibaato ah oo ka dhacay isku dhac ma jirin alxamdulilah qof kasta maaragtay wuxuu muujiyey ciyaar wanaag cayaarahanna waxa loo qabanayo waxay tahay is-aragga bulshada soomaaliyeed oo muddo fog fog aanan is aragn haddii aad xali brograamka joogtay dad isugu dambaysay soddon iyo shan sano ka hor soomaaliya ayaa isku arkay waxyaabaha laga rabo waxyaabahaasaa ka mid a waalidiinta waxaan kula talinaynaa waxaa waxa keliya oo ilmaha maaragtay ka ilaalin karo ilaah baa wax ilaalin kare in ay yihiin isboortiga nooc kasta ahaato ama kubadda cagta ahaato ama dabaal ha ahaato baasket ha ahaato orodada ahaato waxyaabahaas ayaa ilmaha ka leexin karo waxyaabaha dhibaatada sababtoo ah ilmihii guriyay ku jiraan saac iskuulkii ay joogaan waa energetic energy badanay haayeen meel ay ku dhumayaanay rabaan annagana waxa waaye inta badan afar derbiyaan ku haynaa dadka aan ugu nimid waddankaana ilmahooda way wadaan samarka bannaankay geeyaan wakhtigooday geliyaan waalidiinta waxaan kula dardaarmi lahay gaar ahaan aabbayaasha inay mas-uuliyad iska saaraan carruurta ayaga ay dhaleen
ibraahim xasan daandurey v o e toronto
weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a tobinta iyada fiidnimo ayaanaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa kan jaamac buulo jaamac oo soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha oo kale axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa biyaha waa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aan biyaha uga hadlayno toddobaadka dambe haddii eebaha awoodda layidhaahda idmo waxaan ku eegi doonnaa caafimaadka iyo dhowrista biyaha si ay dadka uga faa'iidaysan karaan sida ugu habboon hase ahaatee toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha helista soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha waxaa noogu marti ah muuse kooshin oo ah injineer ku takhasusay bey-adda gaar ahaana biyaha muuse kooshin waxa uu labaatankii sane ee ugu dambeeyey ka shaqaynayey qodista ceelal biyood oo loo isticmaalo soo saarista shidaalka gobolka albeerta ee kanada waxaana uu degan yahay magaalada kalgary ee isla gobolkaasi qadka teleefoonka ayuuna barnaamijka nagala qaybgalayaa isaga oo magaalada kalgary ku sugan muuse kooshin kusoo dhowow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha jaamacad baad umahadsan tahay waana dhowa ugu horreyn nooga waran biyaha iyo waxa xog ahaan laga hayo biyaha guud ahaanba jaamaca waa su-aal wa fiican biyuhu marka biyo la yidhaahdo guud ahaan waxaa loo kala saaraa biyaha kore iyo biyaha hoose biyaha kore ee dhulka waxaa ka mid ah webi webiyada waxaa ka mid a harooyinka waxaa ka mid a balliyada iyo baraagaha dadku ay qotaan oo ay ku qabsadaan dhaamamkaba waxa la yidhahdo biyo xireenada ayaa ka mid a biyahaas inta badanna waxaa biyahaasi ay ku xiran yihiin roobabka da-a biyaha hoose ee dhulka hoose biyahaasi iyagu waa biyaha aan ceelasha ka qodanno ceelashaas oo ah ceelal gacmeedyo ah kuwii soomaalidu dhaqan u lahaan jirtay oo ilaa iyo dhowr mitir ilaa iyo umalayn ma inay ka badnaan karaan toban mitir ceelashaas oo intooda badan ku xiran biyaha kore ee biyaha kore ee dhulka hoose marka biyaha hoose iyagiiba waxaa loo kala saarayaa biyo hoose oo loo yaqaano biyo goboleed iyo biyo kore oo loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa biyo xiliyeed oo waxay ku xiran yihiin roobka da-a biyihii baa dhulka gelaya ceelasha badanaa soomaalidu isticmaasho oo la shubi jiray gacanta lagu shubi jiray o gacanta lagu qodi jirana biyahaasay ku xiraayeen oo markii roobku uu daahana way guri jireen ceelashaas biyuhuna hoos bay u dhici jireen markii roobku da-ana way soo maaxan jireen oo biyuhu waa dhawaan jireen laakiin biyaha goboleedka loo yaqaano hoose ee riigagu ay qodaan kuwaas ayagu ay ka madax banaan yihiin roobka da-idiisa oo wakti dheer dheer bay qaadataa in biyaha roobku ay soo gaaraan oo malaayiin sano inay tahay laga yaabo marka biyaha intaa intaasaan uga baxayaa guud ahaan markaan ka hadlo noocyada biyaha waxaa laga yaabaa injineer muuse inay dadku soomaaliyeed intooda badan ay u kala yaqaanaan unxareed iyo dane iyo biyihii caadiga ah marka bal waxaad wax nooga sheegtaa noocyada ay biyuhu u kala baxaan iyo faa'iidooyinka ay kala leeyihiin biyaha waxaa loo kala saari karaa saddex baan u kala saari karaa xareed oo ah biyaha roobka ka yimaada oo ay ku yar yihiin macdanta ku qasani iyo biyaha la yidhaahdo wiyeerka oo ka adag xareeda xoolaha iyo dadkuna inta badan ay ka cabaan ceelasha biyaha iyo biyaha dhaanada loo yaqaano oo ah biyo aada u cusbo badan oo ay ku badan yihiin bacdantu oo u dhow dhadhanka biyaha badda oo kale kuwaasi inta badan way adag tahay in xayawaanka iyo dadka iyo beeruha loo isticmaalo cusbadaas ku badan daraaddeed marka saddexdaasaan u kala qaybin lahaa xareed wiyeer iyo dhane dabcan waxaa tidhi kuwa aad cusbada ugu badan tahay lama is- isticmaali karo oo inta badan xoolaha beeraha iyo dadkaba looma isticmaalayo marka labada la isticmaalaay faa'iidooyinkooda siday u kala duwan yihiin biyaha xareedda waynu garanaynayo waa kuwaas badanaa marka roobku doo soo rogmado oo eh, togaga iyo eh, webiyada iyo baraagaha iyo buuxiya biyaha xareeddu way u fiican yihiin beeraha iyo dhirta laakiin uma fiicna bini aadanka iyo iyo dadkaba waayo waxyaabaha aan ka helno nafaqada waxaa ka mid ah mineralska ama ama macdanta ku jirta biyaha jirkeena u baahan calcium baa ka mid ah magnesium baa ka mid ah ah, waxaa ka mid ah sodium waxyaabaha ji qofka bini aadanku u baahan yahay wadamada ay ku yar yihiin macdantaasi oo ay ka mid tahay ay ka mid yihiin south america kuwa ku yaala koonfurta america dadku iyagoo soconaya ilkuhu ka dhacaa waayo biyahoodu aad baa cusub waxaa ugu yar en en waxaa ugu yar mineralska ama macdanta soomaalidu badanaa waxaa loo qabaa biyaha xareedu inay ku fiican yihiin cabida cabitaanka oo laakiin xaqiiqadii waxaa ku fiican biyo inay inay miisaan leeyihiin oo cusub macdanta ku jirta aanayna badnayn oo xadaaf ahayn aanaysanna yarayn hadda biyaha magaalooyinka laga cabo wadanka soomaaliya intiisa badan oo ah biyahan la- qar- dhalooyinka ku jira oo laga saaray macdantii oo reverse osmosis inta badan lagu sameeyey wadamadan hadda aan joogno hore u maray dib baa loogu daraa qofkii doonaya inuu ogaado xadka ugu fiican macdanta biyaha ku jirta wuxuu eegi karaa who oo ah eh, united nationka qaybta u qaabilsan caafimaadka iyo waxay leeyihiin macluumaadka loo baahan yahay marka eh, macdan walba inta loo baahan yahay baa ku qoran Eh, tusaale ahaan haddaan idhaahdo waxaa laga yaabaa calciumka oo kale in loo baahan yahay eh, toddobaatan iyo shan milligram per litter inay ku inay ku jirto oo kale waa tahay marka qofki qofkii u baahan biyaha u cabaya dhalada aad ka cabaysid xitaa waad eegi kartaa biyaha aad cabaysaa inay yihiin kuwa loogu talagalay bini aadamku inay cabaan internetkana waa ka fiirin karaa qofkii rabaa wadamo badan waxay leeyihiin hadda canada oo kale waxay leedahay guideline oo u dhow- waanay u dhow yihiin inta badan ka u n ku ay ay samaysay bay u dhow yihiin biyaha marka wi- en- en- xareedda saasaan dadka uga uga digayaa inaysan u qaadanin siday u macaan yihiin inay kugu fiican yihiin marka laga tago roob yaraanta oo biyaha sare ee bannaanka yaalla ay u guraan biyo la'aanta soomaaliya maxay salka ku haysaa muuse wa waa sidaa sheegtay jaamacu lana ka roob badan weliba roobka soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay boqol milimitir ilaa iyo lix boqol oo milimitir gobol gobolka bari baa ugu yar biyaha roobka waxaana koonfurta lasii aadana uu sii badanaya dhinaca galbeedkana eh, roobku uu sii bataayo goboladan hargeysa iyo meelahay ku yaalaan waa ka roob badan yihiin marka roobku bari buu ugu yar yahay wuxuuna u bataa galbeedka iyo iyo koonfurta biyo-la-aanta soomaaliya waxay salka ku haysaa waxaan odhan karaa waa waxa ina ku yar aqoonta biyaha iyo tabarteena dhaqaale oan biyaha kula soo bixi karo laakiin soomaaliya waxaan qiyaasayaa waxaan kaga jiraa dhexdhexaad biyaha ku jira wadankeena khaasatan waayo jaamacu sida aad og tahayba soomaaliya waxay leedahay bad eh, xeeb baa xaddeedu gaaraysa saddex kun oo kilomitr soomaaliduna waa iyada ku maahmaahda iyo meel godan bay isugu tagaan meesha godan oo adduunka ugu hooseysana waa badda biyahaas africa ilaa eh, afrikada dhexe etoobiya eh, dhulkeedan sarreeyo highlandka loo yaqaano roobabka badan ay ku da-aan biyahaasi in badan oo ka mid ihi soomaaliya u socota marka aad fiiriso meel xeebaha loo sii dhawaadana biyuhu dhulka aad bay usoo dhawaanayaan oo waxaaba laga yaabaa inay mitr iyo u jirsadaan biyihii macaanaa oo iyagoo badda ku socda magaalada la yidhaahdo isku shub isku shuban baan martegay magacana meesha uu ka yimid isku shuban waa biyihii dhulka oo inta soo baxay noqday durduro durduradiina inta isku darsameen isku shumeen sidii webi oo kale ah. marka haddaad aragto isku shuban waxaad moodaysaa webi inuu meeshaan ka socdo runtiina webiyada qaarkood ama biyahaas ay ka imaanayaan waa biyuhii dhulka hoosoo soo baxay marka soomaaliya biyuhu kuma yara laakiin waxayna ku yara aqoonta biyaha iyo sidaan kula soo bixi lahayn oo ayna dhaqaalaha dhinaciisa aynu weli la leecleecayn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer muuse kooshin dhegeystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aanu uga hadlayno biyaha waxaana labadaba noogu marti noqon doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo muuse kooshin oo beycadda ku takhasusay gaar ahaana biyaha waxaanu jallaacaynaa dhegeystayaasha dhegeystaha koowaad ayaan u gacan raadinayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawoa barnaamijka asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim jaamac abuulle waa mahadsan tahay magacaygu waa xasan xuseen axmed oo jooga magaalada muqdisho khaasatan degmada hodan marka hore waan idin salaamay jaamac iyo injineerka ku takhasusay ee dhinaca biyaha ee martida ku ah barnaamijka haddii aan soo koobo waxaan jeclaan lahaa inaan injineerka laba su-aal oo gaagaaban haddayna saddex noqon aan weydiiyo Ee, koowaad waxaan oran lahaa injineerka een, dhulka soomaalida een, kama hadlaya een, calgary injineerka uu joogay iyo meelaha lamidka ah oo horumaray laakiin guud ahaan geyigeena soomaaliya biyo la-aan badan inta badan ka jirta meelaha qaar meelaha qaarna biyo way ka jiraan tusaale gobol waxaa arkaysaa ceel laga qodo iska daa iyo meel laga caday iyo meel biyo fariisaana intaasoo kilomitr dadka degani ay ka arooraan oo biyo ka doontaan halka meelo kalena nus mitir wax lamid ah marka la qodo biyuhu a hore ka gaarayso marka farqiga udhexeeya dhulka noocaasa jinees in xoogaa noo bana bayaaniyaan jeclaan lahaa aniga iyo inta aan daahu ka saaran yahay sidoo kaleeto laba webi ayaa la sheegaa inay marto soomaaliya waxaan kaloo warar ku haynaa meelaha qaar webiyo ma jiraan webiyo sida webiyada muuqdo oo kale aan jirin dhulka hoostiisa mar miyaa jira injineerka tusaale isha baydhabo oo kaleeto waxaa la sheegaa biyo iska durduraya inay jiraan meelaha qaar ma jiraan webiyo noocaasa oo ama biyo dhulka meelo dhow mara hoose oo aan muuqanin waxaan kaloo ugu dambeysa weydiin lahay taa injineerka soddon sana ka badan oo canada joogay waa injineer cilmi badan oo dhinacaas ku takhasus dhulkiina baahi fara badana ka jirta xagga tacliinta biyaha la xiriirta iyo geology oo dhan iyo waxii lamid ah marka ma u diyaariyin inkastoo aysan dawli ahayn injineerada madax banaan oo asagoo kala inay wadanka dib ugu soo laabtaan oo ka gacan siiyaan ummadda dhinaca tacliinta biyaha la xiriirta waad mahadsantihin aad ayaad u mahadsan tahay muuse kooshin waa mahadsan tahay su-aalo wanaagsan weeye midda ugu horeysa ee aada leedahay meelaha qaarkoodna biyo in laga helaa aad bay u adagtoo dad ceel in laga qodo wax sahlan ma aha meelaha qaarkoodna biyihii waaba iska soo burqanayaan taasi waxay ku xidhan tahay samaysanka dhulkan ilaahay siduu u sameeyey biyaha soo baxayo aada ujeedaa waxaa weeye cadaadis baa jira cadaadiskaasna ma aha meesha biyuhu ku jiraan waa meel ka fog biyaarka biyaha roobku markuu doo oo dhulka ay galaan waxaa jir waxa la yidhaahdo waxaan umalaynayaa daab in la yidhaahdo dhagaxyo adag oon biyuhu ka gudbi karin baa hoosta hoosta ku jirta biyihii marka waxay ku khasbanaanayaan inay soo raacaan lakabyadaas aysan ka gudbi karin ilaa marka dambe laga yaabo cadaadiskaa kor ka hayo oo ilaa biyuhu is haystaan dhul fog inay meesha ugu gaaban ka soo baxaan oo durduradu sida ay usoo baxaan isha baydhabo oo kale waa midaas waxa keenaya in meella biyo laga helo meella biyo laga waayo biyihii roobku marka ay dhulka galaan meel lakabkii celinayay baa dhow oo ku celinaya biyihii oo haddaa ceel qodo waa gaari kartaa meelaha qaarkoodna samaysankaan u saamaxayn oo biyuhu waa fogaanayaan oo kuma suurtagelayso inta qorto gacan ku qodo inaad ku gaarto su-aasha labaad waxaan filayaa inay ahayd webiyo qarsoon miyaa jira ha webiyo qarsoon miyaa jira webiyo qarsoon inkastoo aan saa la odhan karin haddana way jiraan channels qarsoon oo xabaalmay way jiraan oo dhulka hoostiisa mara iyagana helidoodu wax sahlan ma aha waa iyo in la maabgareeyo maab loo sameeyo way ka jiraan wadamadan hore u maray laakiin dadku waxaa fiican inay ogaadaan ma sahlana biyaha hoose in la ogaado qalab maanta la haysto oo biyaha hoose lagu ogaan karo oo hubaalihi anigu ma ogi su-aasha ugu dambaysa waxa uu xasan ka dhigay inkastoo aydan dawli ahayn oo madax bannaan tihiin diyaar ma u tihiin inaad dal ka timaadaan oo ka shaqaysaan oo waayo aragnimadiina iyo cilmigiina laga faa'iidaysta marka adigaa ku horeynaya shaksiyan baan umalayn waa su-aal fiican waa waa runo waxa weeye dee waxaan ku horanayn waa dadkaaga iyo dalkaaga xaqiiqadiina maskax kolley aniga maskaxeeda kama maqnaato dadka ila midna waa ila mid baan filaya oo mar walba wax walba waxaad ku fiirinaysaa baahida waddankaaga ka jirta maskaxdaada kama maqna iyo dadkaagii wixii karaankaya waan samaynaynaa laakiin waxaa muhiima in la ogaado soomaalidu waxay ku maamaadaa geed walba intii gubi lahayd waa hoos taalla qof walba carruur iyo reer iyo waxyaabo badan baa ku taxalluqo lugta ku haysto oo ma garanaysa sahal ma aha inaanu iska soo dhaqaajino laakiin anagoo meesheena joogno wixii aanu aanu caawin karno inaan caawino iyo haddii aanu gaano gaaro da-da maaragtay qofku uu howlgabka uu ku dhow yaho kale taa iyada laftigeeda waxba waxbay dhaamaan waxaa laga yaabaa toban sano inaad markaas aad weli shaqayn kartid aad waddankaagii uga faa'iidaysid
waxaan filayaa howlgabkaada inuu wakti badan ka dhiman yahay dhegeyste labaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawoa barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacii waa faishe cabdi xasan oo ku sugan magaalada garbahaar ee xarunta gobolka godob aad baan u salaamayaa injineer muuse cabdi xuseen muuse gooshin iyo bahda idaacadda bahda v o a iyo weliba jaamac qarasle brofesorka waxaa rabaa inaan weydiiyo saddex su-aalood haddii ay macquul tahay su-aasha koowaad brofesor aniga waxaan ku suganahay gobolka godo gobolka godona wuxuu ka kooban yahay toddoba degmo waxaa maro webiga tubo markii laga reebo laba degmo oo kamid ah inta kale waxaa maro webiga waxaadna arkaysaa markasta reer godo ayagoo ka cabanahaya biyo la-aan baahan marka maadaama webiga uuna maro sideen uga faa'iidaysan karnaa biyahaas webiga si aan u helna biyo su-aasha labaadna waxaa waaye muxuu ahayta ceelasha afka banaan ceelasha afka banaan waa kuwa ugu badan oo biyaha hadda soomaalida ay ka dhaansato reer miiga iyo reer magaalkaba marka ceelashaas afka banaan ee ilaha ilaha soo burqanaya biyaha ku jiro oo laga dhaansanayo dadka ka dhaansanaya ma biyo nadiif aha haddaysan nadiif ahaynse sidee biyahaas nadiif looga dhigi karaa su-aasha saddexaadna waxaa waaye tusaale ahaan garbahaaray baa hadda ku suganahay bil bil ka hor biyaheeda waxay ahaan jireen dhanaan biyo dhanaan baa annaga isticmaali jirnay bishaan hadda waxaa isticmaalnaa biyo xareed ah biyihii dhanaanaayo dhanaanka ahaabaa waxaa laga dhigay hadda xareed maadaama biyo horeo dhanaana isticmaalna jirnay biyahaana hadda xareed laga dhigay si looga dhiga ani ma garanahayo maxay saameyn lagu keeni kartaa biyahan gacanta looga dhiga biyo xareeda maadaama awel ay dhanaan ahaayeen een aad baa u mahadsan tihiin muuse een muuse ka muuse cabdi jaamac iyo weliba baras een muxuu ahaayete injineerada soomaaliyeed iyagana waxaan kula dardaarmaya inay usoo noqdaan dalkooda si muxuu ahaayete dhibaatada biyo la-aanta iyo wax kastoo loo baahan yahaba een Waa uga tahay.
faa'iidaysano Waa- iyona kula maqnaan Aad- dalka aad- dibadiisa aad baa u mahadsan adaa mudan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fahaysa eh, injineer muuse ku soo dhowow waxaan u malaynayaa jaga barofesornimona waa lagu siiyey marka saddex su-aalood ayay ku weydiisay faa'isa fais waa mahadsan tahay n horta anigu titleka waa biyoole macnaha n dadku taa ha ogaada anigu aqoontayda waa biyaha Eh, weliba biyaha hoose su-aashaada ugu horeyso ah webiga see looga faa'iidaysan karaa xaqiiqadii aniga ek- ma ahan k- khibradda waxaan u leeyahay biyaha kore maaha waa biyaha hoose webiguna wuxuu wuxuu wuxuu wuxuu ka mid yahay biyaha kore laakiin waan isaga indha-adeegaya biyaha webiga haddii la sameeyo biyo xireen oo meel inta lagu le- wixii lagu leexin kara ama bambooyin hala geliyo biyaha la xi- la xiro kabacdina inay waxa ku jiro oo ma garanaysaa eh, maxaa la yidhaahdaa eh, waxyaabaha yaryar oo biyaha ku jira oo sediment fine sedimentiga ay degaan loo ogolaado inay degaan waxaan umalinayaa taas hal qaab oo looga faa'iidaysan karo tan kale haddii ceel laga qodo meel webiga aan ka fogeyn iyaduna aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd waayo biyaha iyo ceelkaasi webiga iyo ceelkaasi way isu furaanayaan weliba bi- ceelkaasi hadduu konton mitir oo kale ama boqol mitir oo kale webiga ugu jiro ciiddu waa waxa ugu fiican oo filtraareeya biyaha biyihii webigana waad helaysaa oo aan aan aad maaragtay tayadooda ay fiican tahay waxayna ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray oo dhiiqada ahaayo biyaha ka dhigayay kuwaas ma garanaysaa aan waxba laga arki karin ee calowga ka dhigayay qasayay waxay kaloo ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray bakteriyadii iyo viruskii ku jirna waa ka saaraysaa marka anigu waxaan odhan qabaa in eh, webiga agagaarkiisa ceelasha laga qodaa ee aad aad u anfici lahaayeen dadka webiga biyihiisa ku xiran tan kaloo ahayd een, ceelashan biyoodoo ma garanaysaa ee abdaadaha nadaafadooda reer biyuhu ka cabaan ceelashu waa waa ceel hoose oo tayada biyuhu waa fiicnaanaysaa marka la fiirsho waxyaabaha bakteriyada iyo viruska iyo waxyaabahaas laakiin waxaa muhiima reer miyigu inta badanna aysan fahamsanayn in laga ilaasho biyaha inay ku noqdaan ceelka waayo haddii biyuhu ceelka ku noqdaan waxay kula noqonayaan iyagoo wasakhaysan markaasay waxay ceelkii eh, u gudbinayaan een, eh, waxyaabo kaleeto oo waxaad arkaysaa ceel dacdii biyihii dacdu ay ceelkii dib ugu noqonayso ama sida ceelka loo sameeyey makaabka iyo meesha eh, yaroo loo sameeyey dadku ku istaagaan looguba talagalay biyuhu inay ceelka ku noqdaan marka taasoo kale waxaa la qaadan lahaa in laga ilaasho biyo ceelkaa kasoo baxay inay ku noqdaan iyaga waxay ka tahay dhaqaale laakiin dhibaatay ugeysanaysa waxyaabaha keenay kamid tahay ceelku inuu biir noqdo waa dacdaas ku noqonaysa marka ceelasha in loo dhiso dadku ay u dhistaan si wax biyo ah oo ceelkaa ka yimid aysan ugu noqonin su-aasha saddexaad waxay ahayd biyaha garbaharey oo dhanaanaan jiray ayaa la macaaneeyey bil ka hor oo qalab lagu xiray maadaama biyo dhanaan aanu cabbi jirnay haddana la macaaneeyey saameyn intee la eg bay nagu yeelan kartaa su-aal muhi- aada muhiim u ah weye biyahaas la macaaneeyey hadday tahay biyo la filtraareeyey oo waxaan la dhaho reverses osmosis lagu sameeyey oo macdantii oo dhan laga saaray waxaa muhiima dadka mas-uulka ka ah in ay helaan si ay eh, macdan dheelitiran biyaha dib ugu ceshaan hadday yihiin biyo dhalooyin iyo wax lamid ah haddayse biyuhu yihiin biyo ceel la qoday oo ceelkii u macaan yahay wax mushkila ah kuma jirto biyahaas waa fiican yahay laakiin hadday tahay biyo laga saaray macdantii waa in la isku dayaa in macdantii dib loogu cesho wax waana wax sahlan oo wax dhib badan ma aha muuse kooshin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaanu toddobaadkan uga hadlaynaa biyaha haddii eebaha awoodda lagu idmana waxaanu kusoo qaadan doonaa qayb labaad qaybtan toddobaadkan hase ahaatee waxaanu ku eegeynaa helista soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha warbaahinta bulshada iyo tan soo jireenka ahba waxaa had iyo jeer ka soo muuqda ceelal la qodayo cabashooyin badanna aad ayay uga soo noqnoqdaan ce- qodista ceelashaas haddii ay ahaan lahayd nabaad guur ay xololaydu ka cabanayaan ceelal badan oo la tijaabiyey biyana laga waayey biyo yari ceelasha qaar lagu guulaystay qodistooda ma jiraan nidaam cilmi ku salaysan oo looga hortegi karo khasaaraha noocaasa ee kor ku xusan iyo kuwa ka badanba in ay dhacaan marka ceelasha la qodayo iyo sahankoodaba Eh, waa su-aal wanaagsan weliba aad aad iyo aad u leh muhiimadeeda En, waa laba su-aalaad baan filayaa isku dhex jira midi waxa weeye maxay tahay ceelashan la qodayo oo inta badan noqonaya ceel lagu khasaarayo aan biyo laga helin kharash badanna lagu bixinayo taasaan ku horumaraya runtii waxyaabo badan baa arrintaas sal u ah ay ugu horeyso aqoon yari iyo heshiiska ay kala dhigtaan qolada ceelka qodaysa iyo kuwa loo qodayo haddii heshiiskaasi uu ahaa waxaad qodaysaa laba boqol oo mitir ceel ah ugu badnaan marka aad qodana mas-uuliyaddaadi waa dhammaan lacagtaadi waa kuu go-daa ama la yidhaahdo mitirkii aad qodaba intaasaad ku qaadanaysaa ilaa biyo laga gaaraya aad qodaysaa dadka ceelka loo qodayo waxaa fahansa waxaa muhiima inay fahmaan annagu meesha aan joogno inta aan ceel weyn la qodin waxaa la qodaa god jitaabo ah oo afar inji gaaraya godkaa marka la qodo maalin baa lagu khiyar baa lagu qodi karaa kharash badanna ma galo waxaa marka la hubinayaa fikrad baa laga haystaa meesha biyaha oo ceel intaan la qodin waa in la ogaadaa ceelasha u dhow si konton kilomitr ha u jiraan boqol kilomitr ha u jiraan wax ceelal ka dhow yihiin meesha wax laga qodayo waxay u badan tahay meesha ugu dhow ceelkaas intii biyaha lagu gaaray in kanna biyaha lagu gaaro waa waa waa lagu xisaabtami karaa waxaa la odhan karaa meel labaatan kilomitr noo jirta ceel ka qodan yahay biyahana intaasaa lagu gaaray inaa inaguna ku gaaray u badan tahay oo meeshaas biyuhu ku jiraan ay tahay meel waxa la yidhaahdo hadda aan lahaa waa waa biyo go- biyo goboleed oo oo oo biyo aada u fidsan inay yihiin oo oo ceel kastoo agagaarka laga qodo biyahaas oo loo tegayo biyaha marka meesha aad ka qoday ceelkan jitaabada ah oo yarka ah oo dhaqsaha loo qodi karo oo uu yar yahay eh, ballaciisu waxay kuu sahlaysaa marka la qodo in la arko biyahaas meesha ku jiray ma hal mitir baa meesha biyuhu ku jiraan oo ciidda biyuhu ku jiraan ah ma labaatan mitir ba ma soddon mitir ba haddii biyaha ceelka meesha laga filanayay ciiddaas biyuhu ay ku jiraan ay noqoto laba mitir waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waxba yaynaan kharash halkaan iska gelinin aan meel kale u guuro aan jitaabinna meel kale laakiin hadday noqoto meel eh, oo oo meesha biyuhu ku jiraan ay tahay konton mitir ay biyo ku jiraan oo oo biyo ku jiraan loo tegay markaas waxaa arkaysaa inay tahay meel laysku hadlayn karo in ceelkii laga qodo markaasaa godkii laftigiisii ama mid kale oo u dhow adigu toban mitir u jira inta loo guuro riigga loo loo guuro yaa halkaa laga qodaya adoo markaas ku kalsoon inaad joogtid meel biyo badan ay ku jiraan kabacdina marka ceelka oo la qoray arrinta kaloo dhacdaa waxay tahay waa in la iswaafajiyaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay eh, waana garanayaa xoogaa waxaan u badanayaa dhinacii eh, technicalka oo farsamada oo aan qorshuhu ahayn eh, high high level bay tahay inaynu ka hadalno laakiin waan waan isku dayayaa inaan inaan taasna wax yar ka sheego marka waxaa la rabaa ceelka marka la qodo sida ceelka loo qaaday sida loo design gareeyo qaabaynta ceelka in la waafajiyo meeshii biyuhu ku jiraan oo screenka ama shabaqa la gelinayo lagu aadiyo meeshii ciidda ahayd si ciiduna kaaga joogsato biyuhuna kugu soo baxaan haddii marka eh, shabaqii biyuhu kasoo bixi lahaayeen aad meel khaldan la raadsato ama aad ka hoos mariso meeshii biyuhu ku jireen ama meeshii biyuhu ka korreeyeen uu ku jiro ama sida loo hubinayo inuu inuu inuu shabaqaasi meeshii loogu talagalay joogo uusan ka dhaqaaqin eh, waxyaabaha keenay ka mid tahay in ceelka biyo laga waayo marka qodidda hore oo lagu degdegayo aan la- laga fiirsanin tan labaad oo ah ceelka sida loo qaabaynayo oon iyadana designkeeda la fiirin oo meeshii saxda aan lagu samayn iyo inta aan bamba iyo kharash badan la iska gelin ceelasha waxaa la sameeya hawaa lagu furaa oo matooro waaweyn oo hawaa lagu furaa oo biyaha kasoo tuuraya adoon kharash badan gelin baa biyahaas hawada ay soo tuurdhay baaxaddooda ayaa waxaa kuu sheegi kara biyaha tayadooda iyo tiradoodaba oo waxaa laga yaabaa biyihii dhana inay kugu noqdaan aad tiraad biyahan xoolana ma cabi karaan dadna ma cabi karo Waa Waxaan iska tahay.
khasaarinaynaa Waxaan- Marka taas- taasaan odhan lahaa Ta- ta- su-aal labaad ceelasha la qodayo nabaad guurka.
dhibaatooyinka ay keenaan iyo nabad guurka Ah, ta- taasi waxay ku xiran tahay waa wax dawlad ah u taalla yacni wax la dhaho waxaa jira waddanka in loo qaabeeyo eh, land use wax la yidhahdo waddanka si loo isticmaali lahaa oo dhulka qaar lana siiyo xoolaha laga ilaaliyo xirmooyin loo sameeyo qaar ka- qaar kalena dadka daaqsinta loo loo xirmeeyo iyo in la fiirsho dhulku xoolaha jooga ma qaadi karaa dhul marka taas ceelka keliya maaha waxaa keenaya xaalufka Eh, Waa- waa- dabcan meeshii ceel laga qodo waa xaalufaysa waayo waxaa ku badanaya cagta xoolihii baa usoo arooraya kasii arooraya marka taas la huri kari maayo laakiin xaalufkaasi waa wax dawladii loo baahan yahay inay inay qorshe ka dejiso waa tahay muuse waktiga oo noo gabagaba ah waxaan rabaa inaan dhegeyste kale u gacan raadiyo dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan u dhowahay Eh, jaamac aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo injineerkana waa idin salaamayaa muuse kooshin su-aasha aan qabo waxay tahay Eh, iyo noo- talaba waxaad waan ka waxaad rabnaa, waxaad eh, noo injineerka.
hormarisaa eh, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto magacaygu waa faarax axmed cabdi waxaan joogaa magaalada gaalkacyo soo dhawow eh, su-aashaada iyo wixii fikra su-aashoodu waxa weeye een, magaalada gaalkacyo biyaha eh, laga cabo oo markooda hore ah wiyeef eeta kabacdi ay sameeyaan Een, biyaha waxaa la sameeyaa waa la filter gareeyaa oo warshado yar yar oo dad shaksiyaad ay leeyihiin baa filter gareeya markay sameeyaan kabacdi een, dhibaatooyin fara badan oo dadkii kala soo waajahay baa jira ayaguna nooc een, ay u wada dhan yihiin ma sameeyaan oo qof walba daawada qayb buu ku baraa ama daawo haddii la doono dhacday baa lagu baraa kabacdina cabasho fara badan baa naqay ka jidha oo ah in xitaa hameenkii aan biyaha wiya- ee, biyahan la filter gareeyey aan la cabi karin oo ay daawada ku badan tahay kabacdina gaas laga qaadayo midda kalena waa jidha annaga haddaan reer mudugnahay waxaa aada noogu badan ee in kaliyaha iyo aada looga cabto oo biyahan garanaysaa nooca loo filter gareeyey baa hadda magaalada aad aad ugu soo batay iyagina gaaska iyo waxaa kale ayaa looga cabanaya marka mihii banaanka ka imaanaya oo dubay ka imaanaya ayay dadkii aada u isticmaalayaan marka waxaan weydiin lahaa injineerka inuu bal arrintaas sidii eh, looga eh, tabaabushaysan lahaa iyo sida wax laga yeelayo tala ahaan naga siiyo aad ayaad u mahadsan tahay Idinka mahadsan.
injineer muuse kuushin wakhtiga ayaa gabagabaa marka laba su-aalood isxambaarsanna way tahay noo soo koob wa waxaan kusoo koobayaa waa wax loo baahan yahay maamulada jira inay arrintaa wax ka qabtaan oo loo sameeyo wax haga dadka biyaha filtaraaleynaya in la fiirsho biyaha ay sa- la- samaynayaan tayadooda inay tahay biyo ku habboon cabidda bini aadanka Eh, taa marka eh, waa wax si kale wax looga qaban kara ma garanayo dadkuna marka dambe ayagaa garanaya biyaha ay ku jiradaan iyo biyaha aysan ku jiran oo dooranaya Eh, marka ayaga xitaa sumcadooda waxaa u fiican dadka ganacsiga ku jira inay dadka la shaqeeyaan oo dadku waxaysan ku jiran ay u keenaan haddii kale aakhirka ayagay ayagay dhib ku noqonaysaa Eh, taasaan taa uga tegaya Eh, muuse kuushin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan halkan kusoo gabagabaynaynaa qaybteeni koowaad aad baa umahadsan tihiin adiga jaamac iyo dhegaystayaasha na soo wacayba waa tahay dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oonan ku soo qaadanay biyaha qaybtii koowaad ee barnaamij laba qaybood noqonayo martina uu noogu ahaa injineer muuse kooshin oo ku sugan dalka kanada magaalada calgary intaas ayaanu toddobaadkan ku deynaynaa haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo toddobaadka dambe waxaa inoo marti ahaanayo isla muuse waxaana ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee biyaha oo aan uga hadlayno biyaha bannaanka yaallo caafimaadkooda iyo sidii loo daryeeli lahaa tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buula jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo jahawareer qaarkood ay ka qaadeen bal nooca biyaha ay cabayaan in ay hadda wax uun u kala cadaadeen halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal in yar oo shisheeyuhu qalindaraareeyey mooye in yar oo gumaystayaashii tegay ay siday rabeen u tabiyeen mooye in yar oo allaha u naxariistee ou jaamac cumar ciise ka gaaray mooye taariikhda soomaalidu ma qora sidaas awgeedna tu hore iyo tu dambaba dadweyne wax badan kama oga hase ahaatee waxaa jira dhacdooyin dhowra oo ilenbuu kale ma aynu lahayne ay maansada soomaalidu waarisay ciddii kala soo bixi karaysaana iyaga oo faahfaahsan ay dhexdeeda ugu tegi karayso dhacdooyinkaas waxaa ka kow ah labaatanka gu halgankii madaxa kala baxay ee goobannimada dalka ay daraawiishi ugu dagaalantay goobihii waaweynaa ee iyaga iyo gumaystayaasha dhex mari jiray iyo siyaalihii xarumahooda loogu dhaqnaa waxaa labeeya dhaqdhaqaaqii gobannimadoonka ahaa ee isagana ay leegadu hogaaminaysay intii u dhaxaysay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii iyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii haddiise wixii daraawiish dhexdeeda ka dhacay uu sayid maxamed gabayadiisii iyo geeraaradiisii ku waariyey cali xuseen xilsina in badan oo dhacdooyinka halgankii swal ka mid ah ayuu isaguna maasooyinkiisii ku waariyey gabayga aan haddaba maanta idinku jarbeebinayo waxaa tiriyey cali xuseen waana gabay uu ku xusaayo maalmihii tiiraanyada badnaa maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankii uu isaguba qaybta ka ahaa maalinta koowaad ee cali xusayaa waa kow iyo tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo afartankii waxaa maalintaas xamar ku sugan irgo afar dowladood ka koobanoo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay waa ingiriisoo waa sofiyeedoo waa faransiisoo waa maraykan waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo talyaanigu ka midka ahaa ummadihii ay gumaysan jireen waxaa laga yeelayo talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taniskiisii dalka dib loogu soo celiyo ingiriis oo jabuuti maahee dhulka soomaalida markaas wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo hase ahaatee s y l labada midkoodna dooni mayso markaasba ergadii u dhiibtay dhambaal dulucdaas xambaarsan gobonnimo buuxdana ay dalka ugu doonayso si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo waxay leegadii abaabushay bannaanbax ballaaranoo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto gumaysiguse weligiis dhuuni raac ma waayo eh soomaali kale oo talyaanigu riixayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal ba'ani ka dhacay waxay ahayd goobtii ha noolaato taariikhda ku gashay ee talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay cali xuseen oo maantaa goobjoog ahaa dhacdadaasna diiwaaniyey ayaa beri dambe gabay uu mariyey wuxuu ku yidhi itixaadka waagay ahayd laysu soo uruuray dhulka oohintiisii markii olol ka soo yeedhay maad cadowga eridaan markuu inagu uugaanshay amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulubku aar goostay nin ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyey albaabada kuwii ugu galay ee daarlinka eryaayey ayuu tooy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeeryaye markuu awnaxyada muujay ma arxamina nimankii ka jaray godobtii aasayle awlaaddii uu cunay u dhimay aramideedii iyo arbayaal dagaal u arrinsaday looma oonsado eh meeshay abbaaraan la eed ciidna ku abaadi sida ali tadcaareed kufriga laga unuugooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciid la soo adag maalinta labaad ee cali xusuusanaya waxay ahayd dhagax tuur ha noolaata kadib talyaani iyo wixii ku jaal ahaa waa halkoodii leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonnimada aan talyaanigu u xagildaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada lake success oo new york u dhow waagaasna xarunku meel gaarah ay qaramada midoobay ku lahaayeen markaas waxaa shiray golihii dhexe ee xisbiga kadibna waxay go'aamiyeen xoghayihiisii guud oo markaas allaha u naxariistay cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaalo waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd wuuse yeelay waxaase xiisa lahaa dhaqaalihii inuu ku baxaayo la qiyaasay inuu noqday boqol kun oo shilin saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey anigaan hadlayaana waxaa ajeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay toban shilin ku qorayd ceelka re soomaalidii joogtayna ay kharashkaas daboolistiisa kaga qayb gashay isla qaybtan aad kollow iga guddoomi doontaan wuxuu kaloo cali xuseen ku xusayaa markii uu cabdulaahi london gaaray ee dayuuradii uu maraykanka u raaci lahaa si loo gefsiiyo shirqoolka loo mareegay kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareennadii soomaaliyeed ee magaaladaa joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii cabdulaahi ciise sidii loola yaabay dalabkiisii gobonnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diiday dirkaba markaas buu yidhi afartan iyo sagaalkii sannadu maray ahaanaysay cabdulaahi uunada markuu berigii noo aaday waagii ergada loo dirtay eenu alla tuugaynay arla aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray istikhyaarka waa kaa ceshaan eyda qooqanaya egland markuu ka degay bay xumaan uga asaaseena inaanu eedayada raacin bay amar ku dhiibeene axad bay baxaysoo khamiis ima yidhaahdee nebigu ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaaye soomaali aadaa jirtay aan kala irdhaysnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeene rag ilaalo abaa loo baxshay oo eegi loo dirayo ayaantay kacaysay fatuurada u ijaareene oogada markay kaga rideen axad ma saaray nebigu ayaantuu majaliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee buu ka yimi bay wax badan ku anfariireene goortuu araajida hor dhigay inankii loo yeeriya aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeene dhurwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeen nebigu qaybtan ugu dambaysa wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayey talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuba damacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyey dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiiggu ku daatay ee dhagax tuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu beryaha cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn isaga oo liqila raggii sidaas ahaa oo markay xornimadii soo dhowaatay maamulkii daakhiliga laga qaybgeliyey xisbigii ay la diriri jireenna ku dhex milmaaya ayuu cali yidhi abuurkii xisbiga niman cunay oo ubaxii daaqaaya oo eegga talinaya oo ugu cuduweynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiree cabdilaahi taaku inkira yaa loo ijaarsadaya annagu dowlad kuma aadno bay aqalki geeyeen xaajadu adkaataye kolkay meel xun ku aroortay taar oogada duulayoo aarki soo diraye waxaa laga akhriyey hadalladii oohinta lahayd wakhtigaa idaaradu shir bay u olooleeyeene ummadoo dhan baa qaylisay oo laysla ogsaday ee ingiriisku nooma oggolayn urarka maantii iyo oblikaanu ugu soo baxnaye amarkii noo diidi albaabada galaay iyo wuxuu or u dhaqaaqaaba goortaan asmiici weynay buu doontay armiga eh askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada ee kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabelingaaya isna eediye dhagax tuur colkuu soo abaabulay wuxuu cali gabagan tiriyey laba iyo tobankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yiqiin markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu hawada ka babado isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaana s o l libta siinaya ayuu gabaygii kusoo gebagabeeyey iyagiiyo intii wehelisoy la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa oogadaas suray dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha inta aynaan caasho iyo dhinaca heesa aadin aan qodob war ah oo haatan soo gaadhay ishay noo mariyo wararka imanaya puntland ayaa sheegayaa in maamulka puntland oo maanta xabsiga ka sii daayay wariye axmed cali kilwe oo muddo afar iyo toban maalmood ah ay hayeen ciidamada amniga wariyaha ayaa intii uu xidhnaa aan lagu soo ogin wax dacwad ah maamulka puntlandna ma faahfaahin ujeeddada iyo sababta loo xidhay midna dhinaca kalena duqaymo dhinaca cirka ah ayaa maanta la sheegay inay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka gedo oo lagu magacaabo makala iyo kabis iyo weliba qabyo shariif deegaanadaas oo u dhow gadoon dhowe dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inay ku tuhmayaan duqaymahan inay geysteen ciidamada cirka ee dalka kenya caasha aad baad mahadsantahay ismaaciil haatanna waxaan ku nasanaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee dhegaystayaashaan u hayno codkaasi macaan ee fanaanka cawaalo aadan waxauu gebagabo u yahay guud ahaan idaacaddii cawaysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington idaacadda waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farajar dhinaca farsamadana waxaa inoo hagaya maxamed cabdi sandheere intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo